Munaasabadan qalin jabinta ah ayaa loo qabtay ardaydan dhamaysatay qaybo ka mid ah culuumta caafimaadka kuwaasi oo ku dhow ilaa iyo boqol arday ardaydan ayaa ka qalin jabiyay Machadka Tababarada United Diagnostic Centre ee magaalada Beledweyne waxaana munaasabadooda qalin jabinta ka qayb galay bahda caafimaadka iyo sidoo kale waalidiin iyo macalimiin intaba ugu horeyn maamulaha guud ee Machadka United Diagnostic Centre ayaa waxa uu ka warbixiyay marxaladihii ay soo mareen maanta halkan waxaa ka qalin jebinaya brograms kala duwan ardada ka qalin jebinaysana run ahaantii waa boqol iyo laba arday machadka united diagnos and training center waxa uu leeyahay saddex hadaf oo kokooban uu leeyahay inta run ahaantii ardada ku waxaan soo saarnaa annaga arday xirfad leh dhisan isku kalsoon akhlaaq leh bulshadiisana wax u qaban karaa asiga shaksi ahaantiisana wax isku qaban kara united diagnos and training center ma aha macad loo furay lacag dhaqaale loo furay ma aha united diagnos and training center mar walba waxay la daran tahay bulshada soomaaliyeed ee ku naqan gobolka hiiraan united waa macadkii ugu horeeyey ee booqda dad masaakiina ee ka soo barakacay degmada maxaas ee ku soo barakacay ceelgaal muddo fogaanta intuu la egyaha waa arki kartaan tusaale beledweyne ilaa ceelgaal maxaa ku baxaayo maxaa qarash ku baxaayo muddo intee la eg waxaasoo dhan maadka united wuxuu dhabarka saartay inuu u adeego dadka masaakiinta ee dadka danta yar qaar ka mid a ka qaybgalayaasha munaasabadan qalin jabinta ah ayaa bogaadiyey ardayda iyaga oo tilmaamay in ay barteen xirfado ay baahi weyn u qabeen bulshada magaalada beledweyne ugu horeyn allah ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala na siiyey nicmooyinka faraha badan ee aan la koobi karin intaa kadib waxaan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin iraahdo ugu horeyn tiimka united iyo agaasinkooda maamulka macalimiinta ardada iyo dhammaan dadaalka ay haayaan waxaan leeyahay hambalyo waxyaabaha dhiirigelinta leh ay bulshada la garab taagan yihiin oo runtii aysan ahayn fikir iska yimid oo yahay fikir dadaal ku yimid aada iyo aadaan u hambalyaynaynaa waana bogaadinaynaa
ka shaksi ahaan waxaan ahay ninka keliya maaragtay ardada reer hiiraan garab taagan mar walbane dareenkooda la dareen ah la iskana weyneynin la shaqeeyo duruufahooda adag iyo waxooda dhanna ka warqabo aan dareemayno iyo hoolaha adag aad bulshada a u haysaan waxaan rabnaa inaan idinku dhiirigelinno inaa hore aa u socotaan maanta waxaa daalis helay oo ka faa'idaystay oo biri aan heli doonin ardada maanta ka faa'idaystay inay ku biiraan maxadkan ayna ka bartaan maadooyinka midwaabidiga iyo mataqaana nutritionka iyo public healthga waa maadooyin aasaasu ah ardayga marka uu baranaayo caafimaadka baranaayo dufcaddani baratay qaybaha ay ka mid yihiin kalkaaliyaha iyo shaybaarka ayaa waxa ay yihiin tii labaad ee ka qalin jabisa machadka united diagnostic center tan iyo markii la aas-aasay